You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
dhawaantanna waxay noqotay gabadhii ugu horeysay asalahaan kasoo jeeda soomaaliyeed ee baarlamaanka ku biirta dalkanay iskuol ku dhigatay dalkanay dugsar kaga baxday dhankanay waxbarashadeedii jaamacadeed ku qaadatay waa garta waa mahadsan tahay xisbiga marka laga soo doortay ma aha xisbiyada waaweyn ee dalka eh, waxaa laga soo doortay xisbiga greenka loo yaqaano Eh, marka bal in yar nooga waran xisbigan waqti badan miyay ka tirsanayd ma eh, ma xubin bay mar dhow ka noqotay ama wa- walaal xisbiga xisbiyada horta waa isbedbedelaan oo doorasho markay dhacdaba qaar baa kor u kaca qaarna hoos bay u dhacaan xisbigu sanadka doorashadii dhacdu hoosu dhacay aada ugu dhacay waayo waxaa jiray laba doorasho ka hor iyo inuu tobankii ku dhowaa ama gaarayay toddoba maruu ahaabaa jira marka waa isbedbedelaya laakiin doorashadii sanadka sideedda xisbi ee baarlamaanka ku jira waa xisbiga ugu tirada yaraa afar dhibac afar boqolkii buu helay gabadha leyla la yidhaahdo leyla cali cilmi iyadu siyaasadda muddo kuma aysan jirin inkastoo la yiri waxay ahayd qof actiiva ilaa yaraanteedii howlaha xaafadaha ay degan yihiin iyo dhalinyarada iyo ay qeyb ka ahayd laakiin dhanka siyaasadda kama aysan kama aysan muuqan afartii sano ugu dambeysay ayay ku biirtay wixii ka dhameeyay doorashadii laba kun iyo afar iyo toban siyaasadda iyadoona gasho xisbiga green party la yidhaahdo waxaana ka mid ahayd xaafadaha ay deganaayeen ama ay deganeed dadka u mateli jiray xisbiga ma ahayn qof lacag ku qaadata siyaasiyiintu qaarna waa kuwo ku shaqeeya siyaasad waktigoodoo dhan oo mishaar ku qaata qaarna waxay ku shaqeeyaan mutadawac waktiga ay firaaqada yihiin marka xisbiga greenka u mateli jirta xaafadda iyadoo ku shaqayn jirtay xilligeeda fasaxa laakiin nolol maalmeedkeeda waxay kasoo saarin jirtay waa turjubaanta waa gartay Eh, marka eh, wa- xaafadda laga soo doortay waa xaafad soomaalida oo ay ku badan tahay ama magaalada laga soo doortay gothenburg Eh, soomaalida haddaad la kulantay soo dooratay dareenkoodu see ahaa walaalow soomaalidu dareen aada u kala duwan baan kusoo arkay shalay waxaan tagay xaaf magaalada iyo tab- gothenburg si aan bal us wax uga soo ogaano idaacadda iyada dadkan soo doortay gabadhan markii ugu horeysay asalkeedu soomaaliya ee baarlamaanka soo gashay ee dhaleeceymaha lagu hayo meelaha qaarkood laga dhaleeceena bal sida ay iyagu u arkaan waayo marka leyla la dhaleeceeyo waxaa dhanka kale iyagana la dhaleeceynaya dadkii soo doortay waxyaabaha lagu dhaleceynayo waxaa ka mid ah in qabiil lagu soo doortay waxaa ka mid ah in ay soomaali un codka ka soo qaadatay waxaa iyaduna ka mid ah inay dabada ka riixayaan qolyahan islaamiistaha la yidhaahdo marka marka leyla arrimaha lagu sheego macnaheedu waxa weeye dadkii soo doortayna iyaguna arrimihii bay ka mid yihiin waayo arrimahaas sababahaasay kusoo doorteen meeshii waa tagay dad badan baan la soo kulmay yacni sawir aada uga duwan sawirkan waxyaabaha laga qoraayo ama lagu dhaleeceynayo leyla ayaan kusoo arkay waxaan kusoo arkay aabbe isagu ii sheegay inuu leyla arki jiray iyada oo dhowr sano jirto xaafadda ororata gabar yara ilaa iyo maantana uu xaafaddii weli degan yahay wuxuu yidhi leyla iyadoo gabar yarana qayluu yidhi ilaa maalinta ay iga timi dhowr bilood ka hore ay igu tiri waxaan rabaa inaad igala shaqayso baarlamanka sweden sidii aan xubin uga noqon lahaa halkii baan hawsha kala qaaday waxaas la sheegayo wax ka duwan buuna ka sheegay inay tahay gabar firfircoon inay tahay gabar integriteed leh waxay doonayso taqaana wixii aysan doonayna si bareera u tiraahda waxba arrinkaas iga socon maayo marka intaas nin aabbaa igu yiri waxaan kaloo arkay hooyooyin soomaaliyeed oo yidhi annagu leylo weligeega ma arag weligeen indhaha kama qaadin waanan u qoreennay xisbina kuma raacin waxaan ku raacnay gabar soomaaliyeed oo waddanka ku soo kortay ku dhalan gaartay oo matalaysa ka hadlaysa waxyaabihii annagana quseeyey waxyaabihii aanu ku fakeraynay ayay noola timo oo tiri arrimahaasaan rabaa inaan wax ka qabto waxaa ka mid ah ciriiriga guryaha waxaa ka mid a xaafadahaas oo amnigooda laga dayriyo waxaa ka mid a iskuulaadkii waxbarashadii oo aada hoos ugu dhacay marka waxyaabo kala duwan oo sidaas oo aada uga duwan waxyaabaha lagu sheegayaan meesha kula soo kulmay waa gartay marka arrimaha ugu waaweyn dabcan qaar baa taabatay oo soomaalidu u baahan tahay wax laga qabto guryaha cariirigooda iyo waxbarashada iyo maxaa kaloo ugu waaweyn oo ay markaasi codka ku weydiisatay dadka ay isleeyihiin baarlamaanka ay ka hordhihi doontaa arrimahaas iyaduna waa ka hadashay intii lasoo doortay kadib saxaafadii oo dhan baa wax ka weydiisay waxa iigu muhiimsan bay tiri iskuolka kow waxaa jira waddankan weliba xaafadaha ajaanibta ku badan yihiin tiro aada u badan mararka qaarkood iskuullada qaarkood boqolkii toddobaatan markay ka baxayaan dugsiga sagaalaad oo ah dugsiga hoose dhexe in aanay kaga bixin shahaado ku filan ama ay ku geli karaan dugsi sare haddaadan shahaadada ka soo bixinna dee dugsi sare ma geli kartid dugsi sare qofka hadduusan gelinna si uu xirfad ku yeesho waa adag tahay marka boqolkii toddobaatan waa qiyaasi kartaa caruur waddankaa ku dhalatay kusoo barbaartay iskuol ku dhigatay markay da-dii lix iyo toban gaaraan ay noloshooday xiranto marka iskuolku kowey ku ahaa waxaa kaloo iyaduna jirta xaafadaha waxaa ka dhaca isdillo waxaa ka dhaca ka jira in muqaadaraadka lagu iibiyo narkotikada u badan marka arrimahaasna waxay rabtay dhanka amniga sidii wax looga qaban lahaa dhanka guryaha ka mid ah waalidiinta soomaalidu ama ajaaniibtu qaar badan oo waxaa jira ilmo badan dhala guryihii waddanka uma dhisna guryo loogu talagalay in qoysas balballaaran oo ka kooban aabiyo hooyo iyo toddoba sideed sagaal toban culug iyo wax ka badan ma jiraan marka ciriiraa lagu wada degan yahay sidoo kale nadaafadii xaafadda waxaa iyaduna ka mid a shaqadii waxyaabahaas oo dhanna waxay leedahay waxay ka mid yihiin waxyaabaha xisbigayga uu u taagan yahay laakiin kuwaasaa iyada ugu dhow iyo sidoo kalena waxaan meesha ka maqnayn de xisbigan green party waa xisbi u dooda isagoo cimilada marka dhankii cimiladana dhankeeday ka wada waa gartay marka aad leedahay waxyaalaha laga qoray waxaa ka mid ahaa in la leeyahay xataa xisbiga laftigiisa gabadha hore loogama aqoon soomaali baa soo dooratay qabiil baa lagu soo doortay ma waxay ula jeedaa ma waxaa loola jeedaa soomaalida dhexdeeda qabiilaan usoo doortay mise joornaaladu waxay ula jeedaan soomaalidu qabiil bay isticmaashaay oo qabiilkaas saas loogu soo doortay ula jeedaan labadaba waa loola jeedaa walaal haddii aad ereyada laga hadlaayo eegto soomaaliya dee wax qarsoon maaha oo in soomaaliya ay burburto qabiil isku burburisay cid walba waa ogsoon tahay in dawladdii soomaaliya ama baarlamaankii soomaaliya hay-adihii soomaaliya ay maanta ku dhisan yihiin four point five cid walba waa ogsoon tahay waxa loola jeeda waxa weeye gabadhani waxay kusoo heshay codadka maaha nidaam dimuqraadiyadeed oo qofku uu xisbiga u codeynayay uu qofku kala dooranayay siyaasadda xisbiga hor hogaaminaysa ee waxay leeyihiin waxaa lagu soo doortay qabiil meesha ay joogto qabiil baa lagu soo doortay iyadoo sidoo kalena waxay leeyihiin ololihii doorashada ay ku jirtay inta badan waxay ku faafinaysay ama la hadlaysay dadka asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya ee ku nool xaafadahaas ay codka ka doonaysay marka labadiiba waxaa la leeyahy dhinacna waxaa la leeyahy qabiil bay wax ku raadisay ama lagu soo doortay dhinacna waxaa la leeyahay waxay la hadlaysay uun qowmiyad kamida qowmiyadaha sweden ku nool marka dhaleeceymahaasuba waa jiraan iyo tan la yiri iyaduna islaamisiya waxbaa ka dambeeya xag jir iyo wax lagu sheegayo iyaduna waa waa la qoraay laakiin laba aan kala qaadno qoraaladana waxay ka kala yimaadeen meelo kala duwan qaar wa qaar waa dadka iyagu nacab ajnabiga sidiisaba oo wixii lado waxay doonaan iska qora ama isaga hadla iyagoo wax cadeyna loo hel laakiin waxaa jira joornaalo wadanka kasoo baxa oo ka mida joornaal saxaafadda ugu waaweyn iyo idaacadahada oo markii wararkaanu soo baxeen iyaguna qaaday oo isku dayay bal waxaan jira in lasoo caddeeyo in la hubsado marka layskuma wada qaadi karo lama wada dhihi karo saxaafaddii sweden oo dhan waxay dhaleeceysay xildhibaanadan baarlamanka kusoo kortay waa la kala duwan yahay dhankaana waa garta guud ahaan marka arrintan waa markii ugu horreyso qof soomaaliya uu baarlamaanka sweden galo maaha markii ugu horreysay soomaali rag baa horey usoo galay leyla waa gabadhii ugu horreysay asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya ee baarlamanka soo garta laakiin rag baa kaga horreeyay iyagu asalkoodii soomaali yahay ee baarlamanka ku jiray kii ugu dambeeya hadda waxaa ku jiray wiil isagu iska dhala oo soomaali iyo swedish ay iska dhaleen oo labadii baarlamaano ugu dambeeyey ku jira haddana wuxuu ka yahay sabansuge waxaa kaga horreeyey xildhibaan soomaaliya isaguna yataboor laga soo doorta cabdirasaaq waa beri la oran jiray waxaa jiray isaguna wiil xubin suge ahaayo laba sano gabar xildhibaanadoo dhashay booskeedii sii hayay oo maxamuud maxamed eno isaguna la yidhaahdo raggu waa kaga horreeyeen laakiin gabdhaha waa qofkii ugu horreysay waa waa gartay guud ahaan dooda ku aadan dadka soo galootiga ama muhaajiriinta yurub oo dhan bay ka socotaa sweden hadda dareenku ma dad badan oo kasoo horjeedaa jira dadka muslimiinta dadka afgaanka dadka soo galootiga arrintaasu xaggee maraysaa sweden waxaa lagu tilmaami jiray inay ka mid tahay dalalka ugu dulqaadka badan markay noqoto dadka ajanaabta walaalow waxay ku xidhan tahay hadba dhinaca laga eego waddanka baarlamankiisa waxaa ku jira sideed xisbi waxaanu ognahay labadii kun iyo shan iyo tobankii yurub wixii ka dhacay qaxootigii faraha badnaayee lugeynayay soo galay waan la soconaa sweden waxay ka mid ahayd wadamadii iyada iyo jarmalka wadamadii dadka ugu badan qaabilay marka loo eego populationkooda xaaladii xuduudadii furaa waaga wax isbedel weyn baa ku dhacay xisbiyada badankood weli waxay taabacsan yihiin in arrimaha qaxootiga iyo in lasoo dhaweeyo qaxootiga waa laysku raacsan yahay inkastoo arrimihii ay sii adkaadeen laakiin waxaa jira xisbi isagu muddo aan ku jirin baarlamanka saddexdii doorasho ugu dambeysay soo galay ee maanta doorashadii ugu dambeysay toddobiyo toban dhibic shan ku helay boqolkii waa xisbiga la yidhaahdo sbaria democratna la yidhaahdaa swedish democracy xisbigaasu isagu totally wuxuuba taabacsan yahay in qaxootigoo dhan la joojiyo in wixii dibadda laga soo qaadi jiray united nationka loo soo marin jiray sidoo kale la joojiyo wuxuu taabacsan yahay in xoogga la saaro sidii qaxootiga waddanka iminka ku sugan loogala shaqayn lahaa in dib celin lagu sameeyo yacni wuxuuba kasoo horjeedaaba wuxuu leeyahay waa xisbi nationalist oo wuxuu leeyahay waddankii haddii uu sidan kusii socdo waxaa qabsanaya qoomiyado aan swedish ahayn marka xisbigaasi waa jiraa laakiin adigu waa qiyaasi kartaa saddex iyo siddeetan boqolkii waxay u codeeyeen xisbiyo ka duwan oo siyaasadoodu ay ku kala adag tahay ku kala fududdahay dhanka qaxootiga laakiin xisbigaasuna waa jiraa marka arrinkii waa sii adkaaday xoogaa swedenna weli positionkeedii bay ka taagan tahay dhanka qaxootiga iyo ixtiraamkooda iyo sidii loo soo dhaweyn lahaa iyo sidii wax looga qaban lahaa wadamada iyo goobaha ay caqabaduhu ka jiraan ama dagaaladu ay ka socdaan waa garta tan u dambaysa guud ahaan marka laga reebo siyaasadda iyo baarlamaanka sare ee dowladda soomaalidu markay noqoto shaqooyinka iyo meelaha kale aad miyay u dhex galeen mise weli waa dad u muuqda inay dad qaxootiya weli yihiin oo qaar badan oo shaqo la-aan ay yihiin oo weli dalka aan la qabsan
iyadana waxaan ku oran lahaa muraayadaha aad ku egtay ku xiran tahay muraayadahaad gashatood ku egtay ku xiran tahay soomaalidu waxay ka mid tahay dadka soo galootiga ama dadka socdaalka ku yimi waddankan muddo sodomeeyo sanadoodana waa soo galaayeen aad bay u kala duwan yihiin soomaalidu dadka shaqeeyay qayb ka yihiin waxaad stockholm qof ka yimaada ama sweden yimaada waxaa laga yaabaa sweden markuu yimaado inuu is yidhaahdo soomaali keliya miyaa basaska iyo tagaasida iyo ka shaqaysa iskuulaad bay leeyihiin bacmushtar bay ku jiraan soomaalidu waxay leeyihiin xirfado kale ay ku shaqeeyaan jaamacadihii arday badan baa dhigta caruurtii halka ku dhalatay yacni nooc walba waa ka helaysaa dabcan qofka walba qofku ka dameeyeyna dee horumarkii uu gaaray waa kaga waa ka dheer yahay ama waa ka yar yahay marka loo barbar dhigo dadkii halka ku dhashay iyo dadkii horay usoo galay marka shaqo la-aantu waa ku badnaan jirtay soomaalida iyaga keliyana maaha ajnabiga oo dhan bay ku badnaan jirtay weli swed shaqo la-aantu waa kaga badan taha ajnabiga kolka loo barbar dhigo swedishka statistic maalin dhaweed soo baxday boqolkii labaatan ayaa udhexaysa farqiga swedishka dhaladka ah ee shaqeeya da-dii shaqada gaaray iyo ajaaniibta isla da-da shaqada iyadu ku jirta waa shan iyo toban ilaa iyo afar iyo lixdan ee shaqeeya boqolkii labaatan farqiga udhexeeya laakiin dadka la xisaabinayo labaatanka boqolka ah waxaa lagu xisaabinaya dadkii shalay soo galay ama dadkii sharciga dhawaanta la siiyey qofku intuu afka ka baranayo mudday qaadanaysaa qofku intuu iskuol ka gal maxay ahayd waxbarashadiisa ka dhamaysanayo mudday qaadanaysaa qofku hadduusan horey wax usoo dhigan sida wuula qabsan lahaa waddankana mudday qaadanaysaa marka soomaalidu waxay ka mid tahay boqolkii labaatankaas farqiga u dhexeeya swedishka iyo ajaaniibta dalka ku dhaqan
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.